xaalado dhanka nolosha ah ayaa soo wajahday bulshada ku nool degmada matabaan ee gobolka hiiraan baahiyaha ugu daran oo ay degmada wajahaysa waxaa ugu daran biyaha gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada matabaan ee gobolkan hiiraan maxamed cali garaad ayaa radio beerlo uga warmay duruufaha haysta shacabka nolosha marka la yidhaahdo niyo waxaad og tahay degmada matabaan boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba siddeetan aan dhahno waa dad xoolo dhaqataa waxaad og tahay sanadkan inaysan roobabkii iyo barwaaqadii aysan sidii u di'i jirtay aysan u di'in sidaas la adligeed dad xoolo dhaqataa waa dareemi kartaa hadday tahay dhankii biyaha iyo hadday tahay calafkii xooluhu ku noolaan lahaayeen intaba sanadkan waa aad bay uga xun yihiin marka haba ugu darnaado abaar marka la yidhaahdo waa labo midna waa mid biyo wadato oo biyo leh oo ilaahay kuma darnaado haba roob yaraata laakiin weelasha u biyoobaan midna waa mid anba kor allaba rob alla uusan ka keeninba oo abaar la dhihi karo degmada matabaan gal hadda maanta biyo ugu jiraan ma jiro meel hadda barkada u biyoobay la dhihin karaa ma jiro waad ogtahay dadku waxyaaba gacan ku samaysa ayaa la samaystay sida bacaha dhulka la geliyo sida barkadaha ayaa la samaystay godadkaas oo kaleeto biyaha lagu kaydsado xilliga roobka marka ayadana hadda maaragtahay dhankaas wax saaciidaada kama haystaan sanadkan biyo ma gelin waxaa keliya lagu noolaan karaa sanadkan waa ceelalka riigga degmada matabaana waad ogtahay ceelka riigga haddii uu biyo yareeyo meesha keliyaho biyo loo dooni karaaho waa meesha la yidhaahdo ceelgaala ugu sukayso inta kilomitir iyo cadadka u jirtana waa dareemi kartaa marka niyahow haddii dhanka nolosha la yidhaahdo sanadkan dadka xoolodhaqatada ayaa ugu liid ayagana waxaan rajaynaynaa inaan maaragtahay ilaahay baa xal haye xoolahon beec lahayn wadankiioo maaragtahay xoogaa duruuftaas iska jirto degmada matabaan hadda saacaddan waxay u baahan yihiin in la garab istaago dhan walba ay maaragtahay dadkaas xoolodhaqatada u badan ee degmada ku nool sidii loo saacidi karo sidii maaragtahay biyo loogu heli karo sidii nolosha aas-aasiga wax loo qaban karo maadaama xoolihii aysanna beec lahayn suuqi isbedel uusan lahayn sanadkiina uu sidaa uga heliyey baahiyo badan ayay qabaan marka arintoodu marka sidaas bay maaragtahay maraysaa dadka xoolodhaqatada ayaa gurmud ugu baahan oo ugu daran maanta inay gurmud helaan marka baahiyuhu way wada jiraan laakiin hadda maanta boqolkiiba siddeetan waxa taargad ahoo caqabada ugu weyne ka jirtaa dadka xoolodhaqatada maadaama degmadu ay xoolodhaqata ku tiirsan tahay degmada matabaan ee waqooyiga gobolka hiiraan ayaa waxaa ka taagan biyo la-aantii ugu darneyd ebed maadaama dadka badankooda ay yihiin kuwo xoolodhaqata ah